نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuu soo dhowaada qaybta saddexaad ee barnaamij gaar ah aynoogu magac darnay islaamka iyo xisbada
فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله من سناء الحق نروي wixii ka dambeeyey dowladdii islaamiga ee umowiyiinta ah oo hoggaanka muslimiinta la wareegtay kadib khaliifadii raashidada ahayd waxa ay halkooda ka sii wadeen ahamiyadda iyo mudnaanta ay siinayaan xisbada saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya bin abi sufyaan radia allahu canhuma oo ahaa aasaasihii dowladda umowiyiinta ayaa u istaagi jiray hawsha xisbada isagoo sidoo kale u magacaabay ninka lagu magacaabo siyaad bin abiihi inuu noqdo shakhsiyadda ka warhaysa suuqyada iyo goobaha muhiimka u ah bulshada saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayaa iyaguna waxa ay sii xoojiyeen shaqada xisbada maadaama ay xilligaasii soo shaacbaxeen munkaraad ka hor imaanaya diinta islaamka iyo dhaqamo bidca ah oo ay ku kici jireen qaar ka mid ah hogaamiyaashii umowiyiinta saxaabiga jaliilka ah ee abisaciid alkhudri radia allahu canhu ayaa maalin ciideed isagoo ku sugan musallaha ay muslimiinta salaada ciidda ku tukanayeen waxaa mimbarka fuulay cabdimelig bin marwaan oo xilligaasii ahaa amiirkii dowladda umowiyiinta sida sunnada ah qodbadda ciidda waxa ay timaadaa salaada kadib laakiin cabdimelig bin marwaan ayaa isku dayay inuu khudbadda hormariyo si aynan dadka uga kala tegin warkiisa hase ahaatee saxaabiga abisaciid oo goobjoog ahaa ayaa baraarujiyey wuxuu ku yidhi waxaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka maqlay isagoo leh qofkii arkaa munkar gacantiisa ha ku suuliyo haddii uu awoodi waayaana afkiisa ha ku suuliyo haddii uu awoodi waayaana qalbiga waana iimaanka halkii ugu hoosaysay salaada ciidane waxaan soo gaarnay iyadoo laga horumarinayo khudbadda saxaabiga jaliilka ah ee abidarda radia allaahu canhu ayaa isaguna wuxuu odhan jiray isagoo muujinaya ahamiyadda ay leedahay hawsha xisbada oo ah faridda macruufka iyo reebidda munkarka waxaad faraysaan macruufka haddii kale waxaa la idinku sallidi doonaa suldaan daalim ah oo aanan weynaynaynin kiinna weyn kiinna yarneh aan u naxariisanaynin kuwiinna idinkugu kayrka badan ayaana alla baryi doonaa ha lagamana ajiibayo dembidhaaf ayaad alla weydiisanaysaan mana la idiin dembidhaafi doono wuxuu tilmaamayaa halista ay leedahay in laga tago howsha faridda macruufka iyo reebidda munkarka taas oo ah tilmaanta aynu kaga duwannahay ummadihii naga horreeyey sidoo kalena ah manqaba uu allaah ku ammaanay ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu yidhi
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
aayadda tan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhowna cani ilmunkar si guud ahaan horta waxay ammaan u tahay ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama ee markii lagu soo saaray dhexdooda ilaa aakhirul dunyaa adduunkan la gebagabeeyana ayadaa sii jarayso nabi maxamed gadaashiisa nabi ma jira doono ummadda nabi maxamedna ummadaha adduunka soo maray tii u dambaysa waay ilaahay horta annagu nagu ammaanay wuxuuna yidhi kuntum khayra ummatinad tihiin nabigeena sal allahu calayhi wasalamana khayrulambiyaai yaa ilaahay ku sheegay ee marka haddii isaga khayrulambiyaai yahay annagana ilaahay wuxuu nagu ammaanay khayra ummatin oo dadka loo soo saaray ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhowna cani ilmunkar aayaddan marka walaalayaal dadka muslimiinta ah bishaaray u tahay si guud khayra ummatin inuu ilaahay naga dhigay laakiin shardigaanay leedahay oo ah ummadda markay khayra ummatin tahay ummad ee macruufka farayso wixii ilaahay aqoonsan yahay oo sharcigiisa aqoonsan yahay dhammaantooda khayr ah inti yar inti weynba inay farayso walow qashanka dhulka laga qaadaba ha noqotee oo towxiidkan uga horreeyo oo xumaantana reebayso gaalnimada iyo shirkiga ugu horrayso iyo intii macsiyo qaybaheeda kala duduwan iiba reebayso yaa ummadda khayriidiya ku xihan tahay ma ahina khayra ummatinta in lasaga qannaco shardiga aayadda wadatana aan lagu camal falin salafkii waa ka diga jiraan sayidinaa cumar radiallahu canhu ee kutuba tafaasiir sida soo guuriya ibnu kathiirka oo kale soo naqliyo aayaddan tafsiirkeeda markuu maraay imaamu qataada ayaa qisada soo laga soo guuriyaa isagaa qisada macnaha ku sheekeeyey ibnu jariir dabariya ibnu kathiirka ka soo naqliyaahe wuxuu leeyahay cumaraa xajka aaday wakti oo wakhtiyadiis ka mid ah xajka markuu tagay dadkii oo wuxuu arkay aayadda tan aada ugu faraxsanoo oo maaragtay kuntum khayra ummatina tihiina ilaahayna yidhi ay ay ku farfarxaayaan oo arkay markaasaa hadalka sayidina cumar waxaa ka mid ahay hadal macnihiis yahay ummadda iyada ah man sarahu an yakuuna min tilka alumma falyu'addi shardallaahi fiiha ow kamaa qaala radia allahu tacaala canhu ninkii ummadda iyada ahoo aayadda sheegtay inuu ka mid noqdo farax gelinayso falyu'addi shardallaahi fiiha ilaahay shardigiisoo aayadda ku sugan shardigaas ha guto sidaas waxaa laga soo naqliyaa imaamu qataada radiallaahu canhu in maaragtay sayidinaa cumar hadalkaas ka sugnaaday ibnu kathiirana soo naqliya ibnu jariiru dabariyu ka soo guuriya tafsiirkiis shardigii ilaahay marka waxaa weeyaana ta'muruuna bilmacruufi wa tanhowna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaahi waay aayadda dambe walow aamana ahlulkitaabi lakaana khayra lahum ta nafteeda arrintaasay sii adkaynaysaa oo sii bayaaninaysaa ilaahay walow aamana ahlulkitaabi haddii rumay lahaayeen ahlu kitaabka xumaantana reebe lahaayeen oo wanaaggana fara lahaayeen lakaana khayran lahum aayadda saasa macnaheeda yahay saas daraaddeeda marka kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi walaalayaal shardigaasay leedahay dadka muslimiinta ah muuminiinta ah mujaahidiinta iyo khayrkoodaba intii islaamnimo sheeganayso aayaddaas shardigeeda inaan guudanno ayaa sifada aayadda tilmaamaysa khayriyada ah ayaa nooga xidhan wajazaakum allahu khayran
سأحيا نبض قلبي من كتابي وأهجر كل فسق وانحلال أحب الطهر والإيمان نهجي وأثبت صدق حبي marka laga soo tago saxaabiga jaliilka ahaa ee mucaawiya bin abi sufyaan radiallaahu canhu oo ahaa aasaasihii dowladdii umowiyiinta khaliifka raashidka ah ee cumar bin cabdicasiis ayaa ah hogaamiyaha ilqabadka iyo tilmaanta gaarka ah leh marka laga hadlayo khaliifadii bani umaya hogaamiyahan ay culammada muslimiintu haleeshiiyaan khulafadii raashidiinta ayaa wakhtigiisii waxa ay dowladda umowiyiinta ku tilmaaneed wakhtigii ugu wanaagsanaa ee soo mara wuxuu cadaaladda ku faafiyey darafyadii ay dowladda islaamku ka talinaysay hantidiina si siman ayaa loo qaybiyey heer waddamadii muslimiinta laga waayay qof faqiir ah maadaama ay jawr badan ku kaceen ilmo adeertiisii uga horraysay talada iyo maamulka wuxuu cumar bin cabdicasiis isagoo gudanaya waajibka xildhibaannimada uu maamulkiisa ku soo daray xafiis loogu magacdaray wilaayatulmadaalim walxisba oo shaqadiisu tahay in dadka xaqoodu ka maqan yahay ee xoogga looga haysto u soo celiyo maadaama ay ahmiyada gaar ah leedahay shaqadan wuxuu cumar bin cabdicasiis u istaagay hawshan isagoo u kaashaday culammada iyo wajahada ummadda kuwoodii ugu wanaagsanaa ee qabuulka lahaa taabicigan jaliilka ah ayay saxaabadii xilligaasii noolaa waxay uga markhaati kaceen wanaaggiisa iyo kudayashada rasuulka sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik radia allaahu canhu oo ahaa khaadimkii nebiga ayaa yidhi kuma daba tukan imaam ay salaadiisu ka shabihi badan tahay salaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aan ka ahayn wiilkan isagoo ula jeeda cumar bin cabdicasiis raximahullah xaaskiisa faatima bintu cabdilmelig oo ka warramaysay qayb ka mid ah habadhaqankii sawjkeeda cumar bin cabdicasiis waxa ay tidhi maalin ayaan u soo galay isagoo fadhiya halkii uu ku tukaday dhabankana haysta ilintiisana ay qubanayso waxaana ku idhi maxaa kugu dhacay wuxuu igu yidhi faatimoy waxaa la ii dhiibay mas-uuliyaddii ummadda markaas baan ku fikiray kan baahan midka xanuunsan agoonka haweenayda garoobta ah kan la dulmiyey iyo odaga waayeelka ah iyo ninka carruurta badan dhalay ee aan hantida haysan waxaana ogaaday in alla i weydiin doono dhammaan dadkaasi maalinka qiyaamaha markaas baan iska ooyay anigoo u turaya naftayda kani waa tusaalaha nool oo ay tahay inuu ku daydo qof weliba oo qabtay mas-uuliyad ay leedahay ummadda muslimka ah si gaar ah mas-uuliyadda xisbada aynu ka hadlayno maadaama imaamkan caadilka ah ee cumar bin cabdicasiis uu ahaa khaliifkii xisbayn jiray oo u taagnaa howsha al-amru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة الراشدة مقعاسو ayuu wataa rag badanoo ka horeeyay iyagu aysan qaadanin khalifa الراشدة الشهير بالعدل والورع nin caanku ah buu ahaa cadaaladda wuxuu ahaa nin waraca dowladdii reer bani umaya meesha taariikhda ay ka gashay ninka iftiimiye waaye cumar ibn cabdilaiis marka kaana wuxuu ahaa nin dowr weyn ka qaatay xisbada xumaanta ee ka hortageeda cadaalad badan buu sameeyey madaalimtii nimankaas ay baabi'iyeen oo ay geysteen oo dhan ayuuna celiyey uu ka bilaabay xaaskiisii gabadhii uu qabaye faatima bint cabdilmelik uu isagu qabay in adeertiis ahayd ayuu dahabkeedii iyo wixii aabaheed u gaday oo islaamkaas uu lahaa oo caam ahaa ayuu yihi meytil maalkaa lagu celinayaa ilaa gurigiisii iyo xaaskiisii uu ka joojiyey maxaa ah tarafkii iyo wixii xoolihii islaamka lagu tamashlayn jiray marka almawaaqif alxismiya alatii sajalatha almasaadir altaariikhiya can alkhaliifati alcaadil cumar bn cabdilcaziis fahiya kathiira aad bay u badan tahay marka waxaa la dhihi karaa kulu mawaaqifihi athnaa'a khilaafatihi kaanat suwaran inkastau wax yar uu sugahaya khilaafada marka in badanba ma uusan joog laakiin aad baa loogu loogu ooyey dhimashadiisii manaa dadku in badan baa ka murugootay oo wixii uu isagu ka tegey muxuu ahaa wanaaggii uu samayn jiray baa cid walbaaba waxay noqotay cid tiraahda walla ilahay ninkan waa loo darsaday ummadda wuxuu soo celiyey suurat alcahdi araashid ilaa lagu magacaabay alkhaliifatu araashida khaliifatu raashid ama khaliifatu alkhaamisa markuu arkay dad badan oo marka islaamka soo gelaya oo aan akhlaaqiyaadkii islaamka iyo tarbiyadiina aan wadanin dad buu xil saaray arrintaas oo ka hortagay afkaartaas munxarifada ah rag culimo ah ayuu xil saaray nimanka faraha badan ee islaamka soo gelaya oo dhaqaamada iska wata dhaqaamada xumaayee reer faris iyo reer room iyo hunuudda iyo waxaasoo dhan dad buu u sameeyey dadka fiqiga bara muxuu aha ka reeba dhaqamada xunxun ee ay kasoo guuriyeen ama kasoo dhaxleen diimahoodii hore ee qurunka ahaa marka raximah llahu raxmatan waasica wax badan buu sameeyey oo tadwiyinka xataa axaadiista isaga loo nisbeeyaa ee, inuu maaragtay uu ku lug lahaa maba uu bilaabay oo zuhri iyo rag kale uu xil saaray inay howlaha ay sameeyaan marka khidma waasica ayuu ummadda u sameeyey jazaahu allahu khayran wa adkhalahu allahu fi fasiixi jannaatihi
صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر inkastoo labadii caqdi ee khulafadii raashidiinta ah iyo umowiyiintaba aanu magaca alxisba aanu aad u soo shaacbixin haddana wakhtigii ay hoggaanka muslimiintu la wareegeen khulafadii cabbaasiyiinta ayaa ahaa wakhtigii ay aad u sii bulaashay shaqada xisbada heer ay noqotay wasaaradda madax bannaan oo ka tirsan tiirarka maamulka dowladda islaamka abi jacfar ilmansuur oo ka mid ahaa khulafadii ugu caansanaa ee soo maray cabbaasiyiinta ayaa aad u hormariyey hawsha xisbada iyo wixii ka dambeeyey wakhtigaas ayay shaqadan qadatay madhar iyo muuqaal cusub si la isugu dabarido hawsha xisbada wuxuu al-khaliifa abi jacfar ilmansuur ka saaray magaalada baqdaad suuqyadii waaweynaa ee ka furnaa isagoona dejiyey meel duleedka ka ah magaalada wuxuuna u magacaabay diiwaan u gaar ah oo hawshoodu ay tahay korjoogteynta howsha ganacsiga iyo suuqyada si looga hortago munkaraadka shareecada khilaafsan howsha xisbada oo horay xooggeeda ugu aadanaa korjoogteynta beegyada iyo miisaanka suuqyada iyo si guudo faridda macruufka iyo reebitaanka munkarka ayaa markaan waxay ku darsatay ilaalinta nadaafadda masaajidda iyo shaqaalaha dowladda islaamka oo lagu ilaaliyo gudashada waajibaad ka saaran arrimaha xiisaha leh waxaa ka mid ah in xisbadu ay sidoo kale imtixaano marsiin jirtay dadka xirfadleyda ah si loo hubiyo inay aqoon u leeyihiin howsha ay sheeganayaan khaliifadii cabaasiga ee almuctadid ayaa sanadkii laba boqol toddobaatan iyo sagaalkii hijiriyada wuxuu sinaan binu thaabit oo ahaa madaxii dhakhaatiirta magaalada baqdaad ku amray inuu imtixaan ka qaado dhammaan dhakhaatiirta joogta magaalada iyadoo xafiiska xisbadana lagu amray inaanan u ogolaan dhakhtar aanan imtixaan soo marin inuu goobo ganacsi ka furto magaalada intaa oo keliya kuma ekeen waxaa xisbadu ay ahaayeen jihada keliya ee u idman fulinta xuduudaha iyo tacaasiirta sharciga ah ee ay ridaan maxkamadaha islaamiga ah heer xitaa ay xuduudda ku fulin jireen madaxdii muslimiinta kuwoodii ay ku duldhacdo xukunno sharci ah wuxuu caalimka nidaamulmulki kitaabkiisa siyarulmulugu ku soo guuriyaa in suldaankii saljuuqiga ahaa ee maxamuud binu malik shaah iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ay habeen khamri ka dhargeen isla subaxiina uu mid ka mid ah saraakiisha doonay inuu xaafaddiisu aado laakiin maxamuud ayaa u soo jeediyey inaanu xilligan bixin haddii kalena ay wada kulmi doonaan ciidamada xisbada sidaasna ay xadka uga oofin doonaan maadaama uu sarqaansan yahay arrintii uu kaga digayay maxamuud ayaana ku dhacday sargaalkan oo afartan karbaash ayay xisbadu ku dhufteen haddaba intaan horay u sii gudbin waa maxay xikmadda loo jideeyey xisbada waxaan su-aashan hor dhignay asheekh cabdulilaah abukhaalid xikmadu maxay tahay waxay ku soo kooban tahay waa isku soo gaagaabsanaynaa tabliiqu dacwat alislaamiya bijamiici macaaniiha yandariju taxta mafhuumi alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar aslan dacwada islaamka oo dhan haddii lasoo khulaaseeyo waxay hoos imanaysaa alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar taas waa xikmad oo dadka in xumaantana laga reebo wanaagana la faro dee wixii loo soo diray ambiyadana taawan bay ahayd dadka shirkiga iyo macaasida iyo laga reebo meelaha isyaanka laga reebo khayrka iyo la faro tawxiidka iyo acmaal saalixan loogu baaqay ahayd waxaa kaloo ka mid a xikmadda maanta loo jideeyey alxisbada tawaqi alcadaaba walhalaag in layska dhowro oo laga gaashaanto in cadaab iyo halaag lagu dhaco qaala tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabad aydiikum wayacfuu can kaiir waxaan ina gaadhayo oo dhan hadday abaara tahay hadday cudurro tahay hadday daadad iyo tahay faydaanaad tahay wax waxay gacmeheen laynagu ciqaabayo si aynu u soo noqonno oo dariiqa tooska ugu soo laabano waa ciqaab adduunka layna ku tusayo weeyaan marka waxaa weeye wax badanna ilaah waa dhaafaya intaa dambi idaan gelayno haddii laynoo qaban lahaa adduunka baa ilahay maalin kale yuu baabi'in lahaa ma garat آه، xigmadda saddexaad oo maarata loo sha- loo jideeyey ama loo sharciyeeyey waxaa leedahay alamru bilmacruuf wanahyu anil munkar ama xisbada waa istinzaalu raxmatillaahi sababan linicmati waraqaa waxaa weeye in raxmadda ilaahay uu soo dejiyo markii amarka la isfaro macruufka munkarkan la iska reebo ilaahay waxaa soo de- soo dejinaya raxmaddiisa sababna waxay u noqonaysaa arrintaas nicmo iyo rakaa iyo barwaaqa in la helo adduunka lagu helo aakhirana ilahay raali oo ridwaanullaahi tacaala iyo ilaahaynu raali kaa noqdo aakhira maarata aad wax fiican kala kulantid ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نعمدا إيدا آه، إيه دادكو إلهي وسيي waxaa la rabaa in maaragtay lagu shukri noqo waxaa la rabaa ilaahay maaragtay in munkar- in munk- shukri noqona carabka in la yidhaahdo alxamdulilah keliya maaha iyo nashkurullah keliya maaha waxaa weeye in camalkaaga ka muuqato oo munkarka layska reebo oo macruufka laysfaro oo acmaal fiican lala yimaado marka waxaa weeyaan haddii nicmada ilaahay ku siiyo aad ku shukri naqdid ku ilaahay ugu mahadnaqdid ilaahay wuu ku kordhinaya waa sii bulaalaysaa haddii maaragtay aad ka gaabisidna cadaab ilaahay ayaa markaa lagu goodiyaya waxaa kaloo ka mid ah xikmadan loo jideeyey takhali nnaasa can ilamr- anamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar sababu lilmasaa'ib waxaa xikmada ku jirta waxaa weye haddii laga tago oo ay dadku iska dhaafaan inay macruufka faraan munkarkana reebaan waxay noqonaysaa sabab oo masaa'ib inay soo degto cuqubaad jamaaciya inay soo degto abaar ha noqoto cudurra ha noqoto iyo iyo awbiya ha noqoto colaad ha noqoto iyo gaalo maaratay maaratay dhulkaaga qabsato oo ku baabiisa ha noqoto waxaasaa soo degaya haddii laga tago amru macruuf wanahyu can ilmunkar taasna waa xikmad kale faqad yadnimu rajul ninka waxaa laga yaabaa inuu dembi galo ama daa'ifad koox ay dembi galaan dadkii kalena ay ka aamusaan marka munkar baynu arkaynaa qof baa samaynaya waa ka aamusaynaa ama koox dhan baa samaynaysa dadka ka mid a waan ka aamusaynaa maxay noqonaysaa marka taas waxay noqonaysaa in masaa'ib soo degaan oo dadkii oo dhan ay caam ay, ay haleesho musiibadaas kuwii dembiga gelay keliya kuma ekaanayso sida ilaahay baa inoogu yac- inoo- inoogu sheegay qur'aankiisa واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وحال ليهين إلهي وحد أقع بصنا فتنة وأن كل عينين هليلين كوي دمبك قلية كلية ظلمة ذا كلية وقعوا النغانين dad koo dhan bay caaminaysa marka waxa ilaah uu leeyahay waxaad ogaataan ilaahay maaragtay inuu ciqaabkiisu daran yahay ciqaabkiisa waxaad kaga badbaadaan amarkoo isfaro wanaagga isfartaan iyo xumaantu aad iska reebtaan
لمتى نتقاعس قولوا من يمنع زحف المنكر مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر ولنتركها أعذارا دجلا خلقت كي نعذر
قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka islaamka iyo xisbada intii aan ku kulmayno xalqada xigta waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قرآنا يقينا من سناء الحق نرويه أفقدا ذبت حنينا ولنا في شرعة الرحمن قرآنا يقينا لم نلج باب المخازي والدنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله همنا صدق وإخلاص هو تقوى صالحينا قد قبسنا خير هديان من إمام مصلحين همنا صدق وإخلاص هو وتقوى الصالحين قد قبسنا خير هديا من إمام المصلحين لم نلج باب المخازي والثنايا محيينا لا ولا سرنا بنهج كان للشيطان دينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا نحن من أشرق فينا هدي رب العالمين فجرنا شع ضياء قلبنا فاض يقينا أعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله فأعلنوها دوما لا إله إلا الله ورددوها قدما محمد رسول الله